haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaalaha ay wada sugayseen hambalyada iyo heesaha ibraan xasan daanduray iyo falastiin axmed imaan ayaa inoo haya
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha murqada ugu horreysa aan kugu soo dhaweyna toddobaadkii horead maqnaysa falastiin adigoo aada u mahadsan dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray doctor idriis daahir khaliif iyo cabdi sanay shambow hooyojeediyo khaliif colaad iyo cabdiraxmaan rakaw mirwaaq iyo injineer xuseen caroone gamaale iyo waxa ay yidhaahdeen sheekh xasan daahir khaliif iyo xaaji cabdalla barre kaynaan iyo shaacir cumay mukhtaar kaasin iyo ruqyo yaale khaliif colaad dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay tahniyo dhalashay u diraan brofesor bajiin cambuure mire iyo waxay yidhahdeen doctoresa cabaay caamey sharey oo laba wiil oo mataana ah ay ugu dhasheen degmada jimbiley wiilishaasi waxaa loo kala bixiyey cabdilbaasid iyo cabdicasiisa waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kuwii soo barbaara oo dadkooda iyo diintooda iyo dalkoodaba anfacaa amin ayaan leenahay warqadanna waxay naga soo gaartay aabe injineer yuusuf muuse yuusuf iyo aabe cabdulaahi khaalid yuusuf boqor iyo maxamed injineer yuusuf muuse iyo nuune axmed maxamuud iyo xasan cumar xasan iyo daahir cabdulla afrax iyo faarax muuse yuusuf iyo yaasiin muuse boqor cadnaan xasan cumar iyo yaasiin ismaaciil maxamuud iyo cismaan cumar boqor iyo maxamuud axmed maxamuud cabdulaahi ismaaciil boqor iyo maxamed cali iyo yaasiin kaarshe cali hagar iyo khaalid cabdulaahi khaalid iyo cabdiraxmaan cabdulaahi khaalid iyo cismaan cabdulaahi khaalid iyo axmed maxamed cali asad shaafici garyare iyo cabdiweli cismaan balli xirsi muuse xirsi dhammaan asxaabtaasi waxa ay iyagoo kala jooga bay yidhaahdeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay tahniyad meher u dirayaan injineer yuusuf muuse iyo caruusada ruweyde cabdulaahi khaalid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada london isku waara ubad qayrqaba kala hela ayaanu leenahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray ibraahim maxamuud cusmaan iyo xaaskiisa isir sheekh cabdi iyo caruurtooda aadan nuur ibraahim iyo najmi ibraahim iyo cabdicasiis ibraahim iyo nasteexe ibraahim fawziye ibraahim iyo waxay yidhahdeen saciid ibraahim iyo shucayb ibraahim iyo caayisha ibraahim iyo dhammaanba qoyska reer maxamuud cusmaan fanax khadiijo iyo cabdiyo iyo xaybo iyo xaliimo aamino iyo seeni maxamuud cusmaan waxaana ay jecel yihiin inay taaniya dhalasho ay gaarsiiyaan doctor maxamed maxamuud cusmaan iyo nafiiso cabdikariim macalin oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen magaalada mandera waqooyiga bari ee kenya wiilkaasna waxaa loo bixi yidhahdeen cabdiraxmaan maxamed maxamuud waxaana ebuga baryan inuu noqdo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaan leenahay haye ibraahim dhankii bal heesaha aan ku yara nasan waxaad moodaa warqaduhu in magacyo tiro badan aad loogu soo qoro waxaan arkaya warqad afartan magac ka badan ay ku qoran tahay waa taa haddaad igu soo dhaweysay heesta ugu horreysa dhegeystayaashan usoo qabanana waa markaad i dhegeysan weysay dheedheel talo ka ahaatay duruus ku dhaaftabay cayaamuhu ku dhigan waxaa ku luqaynaysa fanaanada saar halga
kuna wadaaga hagalishiyo eedahaaga deftuna gaarkuu ahaatay dhibta dhibta anoo kula wadaaga hagalishiyo eedahaaga deftuna gaarkuu ahaatay digniinta dambaaladaydu aday dhib ku ahaato dhaqaaqa haddan kuwaasho dhaqaaqa haddan kuwaasho digniinta dambaaladaydu aday dhib ku ahaato dhaqaaqa haddan kuwaasho dhaqaaqa haddan kuwaasho markaad idhegaysan waydo daldalalka ahaato duruusa ku dhaafaybay ayaamuhu ku dhigeen markaad idhagaysa weyday daldalalka ahaatay duruusa ku dhaafaybay Yeah. anoo sidaa dhaayahayga hadiimo kaa dhowrayo dabtii dhabaguurahaaga anoo anoo sidaa dhaayahayga hadiimo kaa dhowrayo dabtii dhabaguurahaaga kudhiidina anjelaa dhigabaynaad fanto adaa iga dhaga adaygay adaiga dhaga adaygay ku dhiifinaan jeclaa dhigabaynaad fanto adaiga dhaga adaygay adaiga dhaga adaygay markaad dhagaysa weyday daldalsalka ahaatay duruusa ku dhaafay way ayaamuhu ku dhigeen
anoo sida dhaayahayga halimo kaa dhuurayo ku dhiranaa oo jeclaa dhigaaga inaad u faanto adaa iga dhega adeegay codkii macaana ah ee fanaanada zahar halgan iyo heestii dhambaal intaas haddaan kaga gudubno dhambaalkan waxa uu naga soo gaadhay bashiir hurre jibriil iyo shambi axmed nuur iyo sucdi hurre jibriil iyo faysal hurre jibriil iyo goobe saciid yuusuf raage xaaji faarax yaxye iyo cawil muuse iyo carab yuusuf jibriil iyo jaamac saciid yuusuf iyo waxay yidhahdeen maaga maxamuud cigaal iyo muxiidiin ilaye iyo xasan cali olol dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan boosaaso gaalkacyo qalloocan dhaqayo boor iyo jiracle waxaana ay hambalyo dhalasho ay jecel yihiin inay gaarsiiyaan cabdulaahi hurre jibriil iyo samsam xuseen oo wiil ugu dhashay jiracle ducaduna waa xaggeena leeyihiin wiilkaasi allah ka dhiga ayaan leenahay kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca Aan ibraahimna warqadana waxa ay naga soo gaarta aaba cabdulaahi axmed iyo hooye aamine cusmaan ciyo iyo cabdifataax cabdulaahi axmed kaafi cabdulaahi axmed iyo raaxa cabdulaahi axmed iyo fartuun cabdulaahi axmed iyo ibraahim cali owdubad dhuux axmed xuseen iyo nimco xasan qorane iyo kamas faarax barre iyo injineer boorow mustafa aadan honest iyo maxamed nuur maahir iyo qadar sugow salaad xasan shacab iyo cabdiladiif sheekh maxamed iyo xasan idifle cabdirasaaq dubad iyo qadar maxamuud iyo qadar cabdulaahi xaashi daaqo bacaluul iyo xalimo bacaluul iyo caruurteeda iyo nimco faarax iyo nimco weyrax arday ismaaciil shukri sheekh xasan cibaado warsame sacdiye cabdi ceeble ceeble gilaas iyo anise bashiir iyo caashe maxamed iyo falis aadan dhammaan dadkaasi dhammaan waxay yidhaahdeen ubax macalin yu- waa ubax macalin yuusuf iyo seegeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan reer macalin yuusuf iyo dhammaan reer cabdulaahi axmed tahniyo dhalasho oo farxad le waxay u dirayaan fu-aad cabdulaahi oo gabre ugu dhalatay magaalada nairobi taariikhdu markay ahayd bishan aynu ku jirno labiyo tobankeedii gabadhaasi waxaa loo bixiyey nawaal cabdirasaaq macalin yuusuf ducaduna waa xaggeena haye waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigo tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda waxaan dhambaal qurux badan ka helnay hooyo xaliimo cali faarax iyo hooyo nuuro cumar xirsi iyo waxay yidhahdeen aabe saalax macalin cabdulaahi iyo aabe cabdulaahi axmed culusow iyo habaryar xamdi cumar xirsi iyo habaryar luul cumar rooble iyo abti xuseen cali faarax xaaskiisa iyo caruurtooda iyo abti xasan cumar xirsi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda doctor maxamed cabdicasiis salaad iyo waxay yidhahdeen doctor farxaan maxamuud ibraahim iyo doctor axmed maxamed axmed iyo waxay yidhahdeen doctor galad nuur cadde iyo injineer muxudiin cabdiraxmaan maxamuud dhammaana waxa ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdifataax cabdiqaadir cabdulaahi tabaarig iyo waxay yidhahdeen iqra baashi axmed oo ku aqalgalay degmada yaaqshiid gaar ahaana muqdisho waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan aamin ayaan leenahay heesta labaad noo soo qabo falastiin waa codka macaan ee banaxariistaha ka waraabiye xasan diire heestuna waa heestii iska ilow
Thank you.
ya salaam waxaan ku idhi adkayso uurjaraacayo ahdadaayo iska iloobo intii horeeto hayno ahaatee waayo waayaad ku Haye, ma- xasuusatay ibrahim waxaad i dhex geysay eh, anigoo eh, dhex socda dukaamada afaridoodka oo heestaasi ay socoto waayo waayaad dib ugu laabatay warqadda waxay naga soo gaartay ibraahin hooyo zahre axmed maxamuud iyo hooyo muraaye cabdulla cadow iyo caasho yuusuf muuse iyo maryam yuusuf muuse iyo xalimo yuusuf muuse iyo aamine yuusuf muuse asma yuusuf muuse iyo salma cabdulaahi khaalid iyo maryan cabdulaahi khaalid iyo sundus cabdulaahi khaalid iyo ikraam cabdulaahi khaalid cadar cabdulla cadow iyo khadiijo cabdulla cadow iyo faaduma cabdulla cadow iyo safiya cabdulla cadow qaali cabdulla cadow iyo xalime cabdulla cadow iyo xadiye cabdulla cadow iyo sihaam cabdulla cadow iyo suuso axmed maxamuud iyo miimo axmed maxamuud iyo faaduma axmed maxamuud jamiila axmed maxamuud iyo asxaabtaasi iyo weliba sharmaarke ismaaciil yaasin iyo injineer maxamed cabdiraxmaan satuur iyo axmed maxamed caynab axmed nuur oo muuse iyo cismaan axmed cismaan iyo doctor abubakar sheekh axmed iyo cabdulaahi maxamuud faarax dholowa ismaaciil maxamed saciid xandho iyo saciid maxamed salaad iyo khaalid axmed maxamuud cabdirasaaq mataan jaamac iyo cabdiqaadir cabdulaahi cali qood iyo cabdixakiin ismaaciil yaasiin iyo cabdishakuur daahir xaaji xasan maxamuud ibraahim babangida ayaa la yidhaahdaa iyo maxamuud cabdi ibraahim dhammaan asxaabtaasi oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga bay yidhaahdeen waxay tahniyad meher u dirayaan injineer abubakar injineer yuusuf muuse iyo caruusada ruweyda cabdulaahi khaalid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada london isku waara ayaynu leenahay warqadaha marka ay magacyadu ibraahim oo shan iyo toban dhaafaan dhegeystayaashan waxaan leenahay ugu yaraan laba warqad kasoo kala dhiga hadda kadib markaa sida imaanaysa inaad jiirigaan biyaha soo qaato falastiin iyo dhambaalka waxaanu naga soo gaaray aabe cabdulaahi jaamac tarbi iyo hooyo zaynab xeersi xasan iyo hooyo xaliimo shukri mire iyo waxay yidhahdeen adeer xasan jaamac tarbi iyo adeer cabdiqaadir jaamac tarbi iyo adeer cali jaamac tarbi iyo adeer cali cumar tarbi iyo nasro cabdulaahi jaamac iyo waxay yidhahdeen muniro cabdulaahi jaamac iyo muno cabdulaahi jaamac iyo shukri xasan jaamac iyo shaafici cabdulaahi jaamac iyo axmed cabdulaahi jaamac maxamed cabdulaahi jaamac iyo mascuud xasan jaamac axmed xasan jaamac iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan guriceel iyo muqdisho waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan farxiye cabdulaahi jaamac iyo cabdiqaadir isxaaq cumar oo waxay yidhaahdeen meherkoodu uu ka qabsoo magaalada muqdisho ducaduna waa xaggeena meherkaas allaha ka dhigo kii horseeda guur qeyr qaba oo ay lamaanahaasi kala kulmaan farxad markana kaalimihii sugaanta aanu jaleecno dhegaystayaal ibraahim magacyada qaar yaaba u dhigmayba een, warqadaha ku qornaa een, dhowr warqadood marka codka macaan ee fanaanka maxamed b k iyo heestii kala dhimasho ay taladu dheeli inkastuu dhammay jiray ragii wixii dhacaa markay xaaja dhabaqde oqay ay taladu dheeli inkastuu dhammay jiray ragii wixii dhacaa kilafaan kun dheeray oo dhex yaalla orida reerka ku dhaqaysiyo dadka hadda adiga lasha ku xiga sidee loo dhammaynaya lafa aan ku dheerayn u dhex yaalla qorida cirka kuu dhaqaysiyo dadka hadda cadi dhalasha ku xiga sidee loo dhammaynaya kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxaddaada waxu dhimay kala dhimasha oo ima sidee loo dhayaanaba farxaddaada dhaawacay
wuxuu yidhi kala dhimasho oon iman sidee loo dhayaa nabar farxaddaada wuxuu dhimay Hadda sida loo dhahi lahaa falastiin adaa lagu weydinaa codka macaan ee biki aanu intaasi ku dhaafno warqadda xigta ibraahim warqadda xigta waxaa inaga soo gaartay doctor cusmaan xaaji ibraahim ugaaska loo yaqaano iyo doctor cusmaan xuseen cali master okey iyo waxay yidhahdeen doctor aadan cabdiraxmaan samaan qalinle loo yaqaano iyo doctor cabdirasaaq nuur cali duuliye iyo doctor axmed cabdulaahi mashakiye iyo dotoresa socde cabdi axmed waxay yidhahdeen sucaado hibo iyo dotoresa sucaado geele samater degan loo yaqaano iyo dotoresa farxiyo xaaji ibraahim iyo dotoresa nasre cabdulaahi axmed kiyow iyo dotoresa sacdiyo salaad cabdiraxmaan iyo waxa ay yidhaahdeen dotoresa nimco cabdi axmed nalka loo yaqaano iyo dotoresa hodan cusmaan xasan hodaney iyo profesor maxamed bokoole samaan iyo doctor cabdiqaadir maxamed cusmaan shiine iyo cabdi yuusuf cabdiraxmaan jeri dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin in ay halkan ka salaamaan islamarkaasina ay taaniyad iyo heestanba gaarsiiyaan doctor axmed cusmaan maxamed oo showqi ku magac dheer iyo xaaskiisa doctoresa axadey axmed jinow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho degmada wadajir waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas waxaan leenahay kala kuma bashbash iyo barwaaqo ee banahayda kala siiyo ubad khayr qaba warqadana waxay naga soo gaartay hambalyo aroos wacan waxaa diraya maryan cabdi buule iyo khadiijo buule iyo ceeblo buule degan buule xasan buule aadan buule shankaroon maxamed xasan shacab hindiye dhaqane weriye nasrakiin jacfar bashiir iyo suleymaan xasan geede oo ku magac dheer injineerka dhammaan asxaabtaasi waxay tahniyad kaliya laaba u dirayaan arooskii aroosadda fawziye maxamed cali iyo seegeeda isaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada gaaris isku waaro ubad khayr qabana kala hela dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray adeer faarax ibraahim xuseen iyo xasan cabdulaahi xuseen iyo bashiir axmed shimbir maxamed daahir ibraahim iyo cabdalla ibraahim xuseen iyo axmed maxamed sheekh iyo waxay yidhahdeen bashiir maxamed sheekh iyo maxamed cabdulaahi sheekh iyo suleyqa muxudiin ibraahim saafi jenyo loo yaqaano iyo naciimo maxamed sheekh cumar iyo waxay yidhahdeen farduusa maxamed sheekh iyo cabdalla maxamed xuseen waxayna jecel yihiin inay heestan iyo salaamba gaarsiiyaan saabir muxudiin ibraahim iyo cayna abuukar maxamed oo meherkoodu uu dhowaan qabsoomay oo ay u hambalyaynayaan waxaan filaynaa in idin dhegeysanayaan markana waa kaalimihii sugaanta heestiina malaha waa kan codka macaan ee khadiijo fuude haddaan ka daawoobo dal alle mar kale dib uguma noqdeen
Yeah.
waa iiga daran dabci xumada ka gubasho daawo
daralle mar kale dib uguma noqdee khadiijo aniga falastiin ayaad nagu weysiiso dad kale maxaad leedahay ma tiri warqadda xigtaah ibraahim haddii aan noo soo qabto waa hambalyo aroos hooyo xaliimo axmed ganay ayay naga soo gaartay iyo hooyo faadmo maxamed tirow iyo maxamed cali geedi iyo daahir xasan geedi iyo xaawo xasan geedi cabdi xasan geedi iyo cabdullaahi cali geedi iyo eedamaka geedi jumcaali iyo eeda xakiimo geedi jumcaali iyo anwar miro geedi garaad miro geedi iyo liibaan miro geedi iyo cali miro geedi iyo ismaaciil miro geedi iyo sakriye miro geedi iyo xamd miro geedi linda miro geedi iyo cabdisalaam nuur guure eeda leylo shidane iyo cabdishakuur axmed geedi maxamuud maxamed cabdi gaajoon la yidhaahda iyo cabdiraxmaan maxamed cali iyo nimco miro geedi maxamed garaad mire iyo garaad bagas colaad dhammaantood hambalyo aroos waxay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah arooska farxaan mirageedi iyo aroosada maryan sheekh axmed maxamuud waxauna arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan taariikhdu marka ay sagaal iyo tobankii bishan aynu ku jirno ducaduna waa daadihiyaasha barnaamijka shaqa cusub aa kuusoo baxda ibraahim waxaan leenahay arooskiina aamiin dhambaarkan falastiin gacanteeda hadda kusoo dhaca wuxuu naga soo gaaray hooyo raxmo cali cabdiraxmaan iyo waxa ay yidhaahdeen carruurteeda iyo ayeeyo xabiibo aadan khayre iyo abti cali cabdiraxmaan iyo abti abshir cali cabdiraxmaan oo ku sugan waxay yidhahdeen awdin lebay iyo habaryar ambiyo cali cabdiraxmaan oo dhoobley joogta iyo waxay yidhahdeen abti cabdulle cali cabdiraxmaan oo kismaayo jooga iyo habaryar xaawo cali cabdiraxmaan iyo carruurteeda iyo habaryar salaado cali cabdiraxmaan iyo carruurteeda iyo eedda salaado aadan iyo dhammaanba reer xasan cabdi oo kale ah bay yidhaahdeen nimco xasan cabdi oo ku magac dheer nayrus iyo yunis xasan cabdi oo loo yaqaano master adeerka iyo nasteexo xasan cabdi oo lagu naanayso nasteexo nalka iyo waxay yidhahdeen zahre xasan cabdi zahre ilays iyo cabdinaasir xasan cabdi iyo waxa ay yidhahdeen nasre xasan cabdi sawturaxma iyo cabdisalaan xasan cabdi iyo waxay yidhahdeen iqra xasan cabdi oo iqriri loo yaqaano iyo samsam xasan cabdi oo lagu naanayso samsamiina iyo aaniso sheekh ibraahim cabdulaahi aaniso fanka la yidhaahdo iyo cumar xaaji ibraahim suufo oo master dhudka loo yaqaano iyo xuseen sheekh ibraahim cabdulaahi master mugdi iyo maxamed cabdulaahi cumar oo ugaaska loo yaqaano iyo marwaan cabdulaahi cumar master barhuuti dhammaan reer nunow waxa ay jecel yihiin in ay hambalyo u diraan dhammaantoodba waa firdowso xasan cabdi iyo waxa ay yidhaahdeen axmed nunow oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducaduna waa xaggeena waxaan leenahay arooskiina aamin ee bahedan kale sii ubad kheyr qaba adiga curadaa noqotaa umaleynaya ducada xaggaaga waa ku badan tahay warqadan marka xaggayga ugu dambaysa waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waa hambalyo tahniyad dhalasho waxaa diraya hooyo madiine fiidow sabriye iyo aaba cumar yuusuf waa sugaya adeer maxamuud waa suga oo loo yaqaano maxamuud kiishow iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer cabdulla cali waa suga xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer cismaan cali waa suga xaaskiisa iyo caruurtiisa muuse cali waa suga cilmi cumar yuusuf iyo cabdikariin cumar yuusuf iyo shariif cumar yuusuf iyo muuse cumar yuusuf iyo nuurta cumar yuusuf iyo xaawo cumar yuusuf deeqa cumar yuusuf nuurta cismaan cali iyo odageeda iyo caruurteeda iyo maxamed macalin cismaan cagey iyo muumin uulow cali iyo cali muuse siyaad doctor cali dadkaasoo kala jooga sweden soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad u dirayaan maxamed cumar yuusuf mister waasuga iyo marwadiisa shaadiya cabdulaahi oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada xamar jajab gabadhaasi waxaa loo bixiyey bay leeyihiin shamso maxamed cumar shamse yarey waxaan leenahay shamse yarey soo barbaar noqo tii dalkeeda diinteeda anfacda iyo weliba waalidkeeda haye ibraahim waa tahay haddii aan su-aashaada ka jawaabo falastiin oo curad mihi laakiin dadka ilaahay amarkiis waaba iska jecel yihiin inaan u duceeyo ducadaada malaha la aqbalaa
heesta xigtaa ee aan barnaamijkeena kusoo gebagabeynayno haddaad noo soo qabato falastiinay hadde hadaaye waxaan malaynayaa heese dhowraha soo qabatay oo mid walbaba ay arrin un ka midda hadlayso kale ka daran tahay ha arrin unna ay ka hadlayso waxaan kuu soo qabanayaa hadda adiga dhegaystayaashaba codka macaan fanaanada seynab laba dhagax heesta la yidhaahdo ha ibadin caloolyo
kuwii hore talaaba ka daran isku muuska ugu dambeeya waa heesta codka macaan seynab laba dhagax Thank you.
codka macaan ee fanaanada saynabulaba dhagax heestii ahaa ibadin calooliyowna waxay gabagabo u ahayd barnaamijkani hambalyada iyo heesaha tan intaan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena waa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
عشدي نوركي عشدي عشدي يسوع عشدي نوركي warwaaqada asiirkiyo cadilkana keenaad hawa ii la siman tahay arriga gadhiisaad uruxi ajabiso ku almadaynayaho Thank you.